bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadaan idinku haya warka habeenimo idaacadda jawarkooda ugu door koror ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka oo dib ula wareegay deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe in ka badan afartan xubnood oo ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu dilay duqeymo culus oo ka dhacay degmada biicadde ee gobolka shabeellada dhexe wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ku qabatay tababar loogaga hadlayay kaweecinta carruurta ee xabsiyiinta iyo maxkamadeynta maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo deeq raashin ah u qeybiyey boqolaal qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool degmadaasi qodobadaas iyo warka dibadda ayaan dhegeystayaal idinkugu hayaa u diyaargarooba warka habeen oo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowar taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha saddexaad laba kun shan iyo labaatan warkii oo faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka ayaa duqeymo culus oo lagu dilay xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab duqeynta ayaa waxa ay ka dhacday degmada biyacadde ee gobolkan shabeellada dhexe war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu dilay ilaa afartan iyo afar xubnood oo isu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab howlgallada duqeynta ayaa la tilmaamay in ay dhaceen xalay iyo saakay islamarkaana marar kala duwan lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxdaasi oo baxsad ahaa war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la burburiyey ilaa iyo saddex gaadiid oo ahaa nooca dagaalka oo ay wateen xubnaha maleeshiyaadka al-shabaab ee duqiimaha culus lagula eegtay duqeynta lagu qaarijiyey xubnahan isu jira horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka al-shabaab ayaa kusoo beegmaya iyada oo duqeymo noocan oo kale ah saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa mareykanka ee africom ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada ceelbaraf waxaana duqeymahaasi lagu burburiyey gaadiid dagaal iyo qaraxyo kooxdu ay diyaarinaysay inay fuliso wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay tababar looga hadlayay kawecinta carruurta ee xabsiyaanta iyo maxkamadeynta maxamed daari degan ayaa warkan muqdisho nooga soo diray tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa looga hadlayey siyaasadda kaweecinta carruurta soomaaliyeed ee xabsiyeynta iyo maxkamadeynta iyadoo ay ka soo qayb galeen xubno matalaya hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan haddii ay tahay hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale hay-adaha xuquuqulinsaanka iyo hay-adaha garsoorka intaba waxaa ugu horrayntii munaasabadan ka hadlay xubno ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kuwaasi oo sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha sharcigani ay ka fahmeen iyo muhiimadda siyaasaddan ay u leedahay carruurta soomaaliyeed barkan waxaan ka faa'iidaysnay labadii beri uu soo socday siyaasadda carruurta iyo weecinta qaabka loola dhaqmaayo carruurta ka yar da-dooda siddeed iyo toban sano rag wiili gabar waxay ahaadaanba qaabkii loogu wicin lahaa dembiyada markay soo galaan maxkamadaha iyo meelaha xalista markii ay soo maraan oo sharciga qaabkii ugu habboon oo loo loo badbaadin lahaa waxyaaaas ayaan ku baranay waxyaabaha aan ka faa'idayn waxaa ka mid a marka qeybaha kala duwan oo carruurta markii la dhahay qaarka oo baahiyaha gaarka qaba qaarka ay saamaysay colaadaha hubaysan qaarka ay laga soo wareejinayo dadkan oo argagixisada ah qaabkii loola tacaali lahaa iyo habka ugu fiican iyo shuruucda wadanka iyo shuruucda caalamiga ah qaabkii loola dabaqi lahaa ayaan ku baranay bismillaah magacayga waa abukaati xanaan xaashi cali waxaan ka tirsan abaahda sharci yaqaanada ah tababarkan runtii waxaa is leeyahay waa midkii aada ugu muhiimsanaa inta tababar ay qabanaysay waaxda caruurta waa tababar looga hadlayo waa siyaasadda wiicinta caruurta loogu sameyn karo si aysan markaasi u gelin xabsiyo iyo si markaasi aysan markaa xabsiyada iyo maxaa la yirahdaa tacadiga jir aysan markaasi loo kulmin oo ay noqdaan kuwa maxaa la yirahdaa si kaleeto loo xanaaneeyo maadaama ay yaryar yihiin maskax ahaan iyo caqli ahaanna ay yihiin dad nugul oo aanan maxaa la yirahdaa caqligooda ku filleen hay-ado kala duwan dadka socda ayaa yimaaday aniga waxaa ka tirsanaa bahda sharci yaqaanada ee kasoo qayb galay doodo iyo falanqeyno badan iyo fikrado badanaa soo jeedinay ayaa jiray runtii waana ku faraxsanahay waxaan is leeyahay haddii hirgasho siyaasaddan waa mid aad ka caawin doonta abukaatiyaasha u dooda xuquuqda caruurta ama maxaa la yirahdaa human rightska soo like focus waxaa lagu saari lahaa qaabka caruurta loo weceelin lahay iyadoo like muhiimadan ee tahay in caruurtaas ay helaan biri een mustaqbal ifaysa u helaano inaa hadda loola dhaqmo si qurux badan si hadhowta mustaqbal ifa u helaan sidoo kale tababarka waxaa kasoo qayb galeen hay-adooyin kala duwan een ay kamid yihiin booliska ay kamid yihiin xeer ilaalinta qaarkood ayna kamid yihiin qareenada kuwaasoo aad iyo aad muhiim ugu ahay tababarkan maadaama ay yihiin dadkii difaaci lahaa masiir kale maadaama ay yihiin dadkii u doogdi lahay xaquuqda caruurta so like ah, muxuu ahaa mawduuc aad iyo aad u muhiimsan wuxuuna ahay tababar waqtigiisa loo baahnay oon imaaso waa mahadsantay Ah, sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xuseen ismaaciil oo ah la taliyo sare oo dhinaca xuquuqul insaanka iyo carruurta ah oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya kaasoo ka sheekeeyey muhiimadda tababarkan iyo sida uu siyaasaddani ay muhiim ugu tahay carruurta soomaaliyeedda horta een, siyaasadani waa siyaasad muhiima waana siyaasadaha casriga ah ee la jaan qaadaya garsoorka iyo cadaaladda casriga ah bay ka mid tahay magaceedana waxaa la yidhaahdaa siyaasadda kaweecinta ilmaha xabsiyeenta iyo maxkamadaynta Een, waxay faa'iido weyn ugu leedahay ilmaha da'yarta ee garsoorka soo gelaya iyadoo da'dooda loo tixgelinayo in mar kasta een, loo damaanad qaadayo inaan ee, la marinin garsoorka saxda laakiin la mariyo ee, laamaha ka duwan sida adrada oo kale iyo in la geeyo rehabilitation centers iyadoo la ilaalinayo xuquuqda ilmaha uu siiyo dastuurka xeerarka caalamiga iyo kuwa qarankuba taasay markaa een, salka ku haysaa siyaasadani waa siyaasad wasaaraddu ay soo samaysay deviation policy baana la yidhahdaa afka qalaad marka loo eegayo Een, maanta halkan tobabarkan waxaanu ku soo xidhanaa ee qaatay waxa weeyaan laamaha kala duduwanee garsoorka ee bulshada rayidka ah lane ministerska ama hay-adaha kala duwan ee dowladda sida amniga booliska asluubta een, dhammaan waxaa jooga saraakiishaas oo dhammaantood wada qaabilsan arrimaha caruurta intooda badan Een, waxaana rajaynayaa inay si fiican uga qayb qaateen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa wadda dadaallo lagu xoojinayo sharciyada iyo siyaasadaha lagu difaacayo carruurta soomaaliyeed si ay cadaalad u helaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dib waxay ula wareegeen deegaanka cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe cabdulqaadir jakarta ayaa warkan noo faahfaahinaya kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanayay kuwa deegaanka ayaa maanta mar kale waxa ay dib ula wareegeen deegaanka cool cali axmed oo hoostaga degmada aadyabaal ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidamada gaarka ah ee nisa korneel bashiir daahir kuwaas oo sidoo kale isku fidiyey deegaanada miyiga ah ee ku tirsan deegaanka cool cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegeen saraakiil ciidan deegaanka cool cali axmed ayaa hore waxa uga dhacay dagaallo xoogan halkaas oo la sheegay al-shabaab khasaare xooga lagu gaarsiiyey inkastoo markii dambe looga soo baxay xeelo dagaal sidii ay sheegtay dowladda federaalka ah ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyey aan helayna ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa nisa iyo ciidamada deegaanka ee hadda howlgallo xoogan ka wadaan xaafadaha kala duwan ee deegaanka col cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe walow inta badan dadkii ku noolaa ay kal hore isaga barakaceen dhinaca kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa maanta howlgallo xoogan ka wada tuulooyinka hoostaga degmada biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan ciidamada ka wada nawaaxiga degmada biyocadde ayaa daba socda dagaal culus oo shala halkaas ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ururka al-shabaaba dagaalka shalay ka dhacay biyocadde ayaa lasoo wariyey inuu ahaa kii ugu xooganaa oo halkaasi ka dhaca waayaha dambe islamarkaana socday muddo ka badan lix saacadood oo xiriir ah oo dhinacyadu isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan ma jirto wax rasmi ah oo kasoo baxay dhanka dowladda federaalka oo ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay waxaana ilo lagu kalsoonaan kale ay sheegeen in dagaalka uu ka dhashay khasaare xoog leh oo kala gaaray labada dhinac walow dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in dagaalkaasi al-shabaab khasaare xoogan ay ku gaarsiisay ciidamada isgarabsanaya ayaa saaka isku fidiyey daafaha degmada biyocadde oo ay ka wadaan howlgallo ay ku sheegeen inay ku baacsanayaan kooxda al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ay ka geysanayso gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa deeq raashina waxa uu u qeybiyey boqolaal qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cabdicasiis oke ayaa warkan muqdisho nooga soo diray deeqdan gargaarka ah oo ka timid dowladda sutagga imaaraadka carabta ayaa maanta degmada xamarweyne ee gobolka banaadir loogu qeybiyey qoysaska danyarta ee ku nool degmadaasi xamarweyne deeqdan ayaa ka koobneed raashiinka noocyadiisa kala duwan waxaana loogu talagalay in dadka danyarta ah ay bisha barakaysan ee ramadaan ay ku affuraan gudoomiyaha maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cismaan muriidi cali ayaa ka warbixiyey deeqdan
waxaan halkan u joognaa inaan bixino mucaawina naga soo gaartay dowladda imaaraadka carabta oo laba boqol oo kartoon ah oo shixnada kala duwan ku jiro waxaana siinay oo aan guddoonsiinay ka maamul ahaan dadkii mudnaa oo masaakiinta ahaa fuqarada oo degmada deganaay saas daraaddeed waxaan rabnaa si guud iyo si gaarb inaan ugu mahad celinno dowladda imaaraadka carabta iyo shacabkooda iyo boqortooyada imaaraadka carabta waxaan rabnaa sidoo kale oo si gaar aan rabnaa inaan ugu mahad celinno safiirka imaaraadka ee u fadhiya soomaaliya waa mahadsan tahay safiir aad iyo aad aa mahadsan tahay waxaan ka rajaynaynaa safaaradda imaaraadka iyo shacabka imaaraadka inay dadaal caawinaadooda intaan ay ka soo badiyaan maadaama ay dan yar ah oo masaakiin ah ay u badan yihiin xamarweyne hadda labadan boqol raashiin macnaha wax la'aan way dhaantaa laakiin haddana baahiyaha degmada ay qabta ama dadka masaakiinta ah ma ku filna dowladdu waxaan ka codsanaynaa imaaraadka si khaas ah inay intaan inka badan ay noo keenaan insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waa mahad celinaynaa mid ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad celiyey maamulka degmada xamarweyne iyo dowladda imaaraadka carabta oo soo dhiibtay bismillaahi raxmaan raxiim waanu ka mahad celinayaa degmada xamarweyne haayaddanna siisay deeqda maasha allah tabaarakallah allaha kaalmeeyo waaniyo guddoomiyaha iyagaba u mahadnaqaynaa halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda shirweyne deg deg ah oo ay yurub uga hadlayso xasradaha ka taagan yukrein iyo xaluhelidda dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrein ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada london shirka ayaa waxaa ka qaybgeli doona madaxda dalalka faransiiska jarmalka denmark talyaaniga netherland norway poland sbain turkiga finland sweden jekiya iyo romaniya iyadoo sidoo kale xogeeyaha guud ee gaashaanbuurta nato iyo madaxa guddiga iyo golaha yurub ay goobjoog ahaanayaan shirkaasi madaxweynaha ukrein volodimir selniski ayaa shalay oo sabti ahayd gaaray london kadib maalin adag oo uu ku soo qaatay washington jimcihii halkaas oo uu kula soo kulmay madaxweynaha mareykanka donald trump selniski iyo trump ayaa kasoo hormuuqday shaashadaha caalamka iyaga oo isweydaarsanaya hadalla adag oo ka tacalluqay soo afjaridda dagaalka ukrein iyo qaabka loo mari karo heshiiska xabajoojinta ah iyo weliba saxiixa heshiiska dhanka macdanta ah oo la rabay in mareykanka iyo ukrein ay saxiixaan warkii habeen dhegeystayaal ood kala socoteen idaacadda jowar waynaga intaa